أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa khamiis siddeed iyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhornimo askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen koonfurta dalka soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacaba si bareera ugu dilay magaalada muqdisho xilli murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed madaxii hore ee kooxda riddada ayaa qiray in murtad garguurtay iyo kooxdiisa ay ku fashilmeen duulaankii ay kusoo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga in ka badan toban ruux oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in bulshada soomaaliyeed ay kalsooni buuxda ku qabaan adeegyada kala duwan ee ka jira wilaayaadka islaamiga kuna qanacsan yihiin garsoorka islaamiga bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga jubbada hoose hiiraan baqool iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaas waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo xero ciidan ay ku leeyihiin askarta xabashida itoobiya madaafiicda ayaa ahaa kuwo intooda badan gudaha u galay eelaboorka islamarkaana beegsaday hadafkii laga lahaa saraakiisha mujaahidiinta ayaa inuu xaqiijiyay in madaafiicda lagu garaacay fariisinka ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin gudaha eelaboorka islamarkaana khasaare kala duwan xabashida lagu gaarsiiyey weerarkaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi madaafiicda ee mujaahidiintu ay ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo ku dhaawacmay shan askari oo ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya islabaay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida itoobiya ee deegaanka awdiinle hoostaga magaalada baydhabo weerarkan uu ahaa mid qorsheysan ayaa u dhacay sidii mujaahidiinta ay u qorsheeyeen waxaana uu geystay khasaare kala duwan oo soo gaaray xabashida itoobiya dhawaaqa rasaasta dagaalka laisku adeegsanaya waxaa laga maqleeyey deegaano ka fog deegaanka awdiinle ee weerarka uu ka dhacay inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo itoobiyaan ah halka mid kalena lagu dhaawacay islabaay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada xabashida itoobiya ee degmada diinsoor isla wilaayada baay howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada buurxakabo ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa gudaha degmadaas waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose sidoo kale mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada baraawe waxayna weeraradan ka kala dhacay shabeellada hoose iyo baay imaanayaan xilay shalay camaliyad istishaadiye ah lagu weeraray xerada murtadiinta ee roob da-ay ee duleedka magaalada muqdisho waxaana allaha fadligii camaliyadaasi ku halaagsantay siddeed iyo labaatan murtad waxaana ku dhaawacmay konton iyo kow kale jasaaka allahu khayran walaalka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacaba si bareera ugu dilay magaalada muqdisho xilli murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya askari in ka tirsan maleeshiyaadka kooxda dada ayaa saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada caasimada ee muqdisho oo qof shacaba ugu dilay lacag dhan saddex kun oo shilin soomaali ah dhacdadan xanuunka badan ayaa waxaa laga soo warinayaa xaafadda buundooyinka ee degmada waaberi mid ka mid a ehelada qofka shacabka ee la dilay ayaa sheegay in wiilkeeda uu ka tegay afar caruur ah loona diray saddex kun oo shilin soomaali ah askarigan murtadka ayaa qofka shacabka weydiistay lacag shilin soomaali ah markii uu ka biyadiidayna si bareera u dilay wiilka barafoola anigaanka doonta gurug intoo deganaay saddex kun oo wate oo barafka uu doontay wuxuu dhahay saddexda kun isii haddee saddexda kun oo dhahay barafaa ku soo doontay waxaa ku gadanaya aniga farmashiyaa uu gadanaayo isii oo dhahay saddexda kun mal ku siinayo dhahay anaaba ilmi barfa soo doonta caana iyo qasan meedu geeskaas ee inoo istaajiyo dhahay hadda saas ee qorigiyo ku aadi qorigiyo ku aadi xabadiyo ku dhacda iska oo dhacay iska markii afaroo ka tage cadaalada u baahannahay aanay habaryartiisa aha waxba jawaab ma helin baad baa lacag baadoo rabe xalay waxaa dhacday dhacda aad iyo aad u xun waxaan aragnay wiilaan sa soo kornay aan sa soo barbaarnay hal xaafadan wada degnayna horteenna lagu dilay xalay cunugaas gacanka xaq daranaa dishi xalay bilaa dembi la-aanaa lagu dili lacag yaroo watay oo shilin soomaaliya ilmihiisoo adeegu soo doontay wax yar ka hor waa sheekaysanayn wax yar kadibna waa dhintay meydkiisaan kor taagnayn xalay gacanka xaq daranaa dishi ba wax isii wax maayo dhahay wax isii kadib waa kana waa bedeliba xalay ilaa isaaki wax seexday xaafadda ka seexda ma jirto Een, geeri aad iyo aad u xanuun badanaa waxaa saakinayso marka een, ilmihiisina waa joogaan afar cunuga u joogta oo ka tagi waxaa muddooyinkii dambe ay soo tarayaan dilalka bareerka ay u geysanayaan askarta murtadiinta dadka shacabka ee ku nool caasimadda magaalada ee muqdisho kuwaasoo ku caanbaxay dilalka bareerka ah dhaca iyo boobka hantiyadeed ay u geysanayaan dadka shacabka ee ku nool magaalada maxadsanid casaam madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in murtad gurguurta iyo kooxdiisa ay ku fashilmeen duulaankii ay ku qaadeen qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abushiiba murtad shariif sheekh axmed oo mar soo noqday hogaamiyaha kooxda riddada ayaa waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo uu siiyey warbaahinta waxa uu ku sheegay in maleeshiyaadka xasan gurgurte ay ku soo fashilmeen weerarkii ay ku soo qaadeen dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud ee shabeellada dhexe iyo mudug murtad shariif ayaa waxa uu waraysigiisa ku sheegay in maleeshiyaadka murtadiintu looga soo qabsaday dagaalladaasi hubkii ugu tirada badnaa abid isla markaana maanta aysan jirin maleeshiyaad nidaamsan oo la dagaalami kara mujaahidiinta maadaama ayagoo lugaynaya ay magaalada muqdisho galeen kadib markii ay ku soo jabeen dagaallada ka dhacay wilaayaadka mudug galguduud iyo shabeellada dhexe waxa uu tilmaamay in maleeshiyaadka murtadiinta uu soo gaaray burbur xooggan isla markaana guuto ka mid a maleeshiyaadkaasi oo dagaalami karta aysan jirin maadaama inta hartay ay desmoral yihiin asagoo waraysigiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay soo lugoyeen min bacadweyn ilaa iyo muqdisho taasoo keenaysa inuusan jirin askari u noqon karaa furimaha dagaalka islamarkaana maanta oggolaanaya in la dagaalgeliyo
ciidanka kusoo jawaabi caadweyn ee isagoo lugeynaya halkaa maray ee xamar galay inaad dib u soo celisaa waqti badan kaaga baahanta waxaasoo dhan waa soo dhaafta maanta dib inaad u soo celisaa waxay u baahanta waqti fara badan ay u baahanta inaad adoon ciidanka soo celin inaad dagaal maxaa ku gelaysaa haddaaba ciidankii kala daatay maxaa ku gelaysaa dagaalka dhinaca kale hubka intii ugu badneed waxaa qaatay nimankii cadowga ah waa aragta waxay soo bandhigeen hub aan weligood gacantooda gelina gacantooda gal marka in aan maanta guuto dagaalami kartaa jirin waa xaqiiqo taraakiisha ciidamadu ay kula wadaagayaan ay kula wadaagayaan ma aha tira yari nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan hadday ciidanka kala daateen oon dib loo hagaajinaynin oo inta aragto la fadhiyo oo maanta guuto dagaalami karta aysan jirin oo haddana noogala dhiga wax kasta inay fiican yihiin annaguna aan rumaysano maxaa dhacaya markaas ilaa nimankan shabaabka inta aan ka ogna ciidanka ka badanay ka ogyihiin wax khusayaba ma aha ciidanka horta habka hadda loo dhisay aniga xogta aan hayo waxaa soo bandhigay turkida ciidanka istraakjarkii la yaqiin oo intaas oo ku soo socday in si fudud layskaga bedelo sax maaha murtad shariif sheekh axmed ayaa ah mucaaradka ugu xoggan ee ka soo horjeeda kooxda riddada waxaana inta badan mucaaradku markii ay weeraro dhanka afka ah ay ku qaadayaan kooxda riddadu ay adeegsadaan ama ay ka hadlaan jabka inaasabeelkii maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaaladii labadooda sano socday ee ay kula galeen mujaahidiintu wilaayaadka islaamiga ah aad buu u mahadsanyahay abushiiba in ka badan toban ruux oo etoobiyaan ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in mar kale weerar la-ayaan ah oo dad badan ay ku dhinteen uu ka dhacay deegaan ka tirsan waddankaasi ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa dhintay tobanaan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dabalay hubaysan ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda xabashida itoobiya weerarka oo ka dhacay mandiqada siijiin koonsi ayaa si gaar ah u beegsaday xarumaha dowladda xabashida iyo saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska federaaliga ah guddoomiyaha deegaanka uu weerar ka dhacay oo lagu magacaabo ormali ujendi ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in dadka dhintay sideed ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska dowladda etoobiya iyadoona markii dambe ay dhimashadu korortay oo ay gaartay afar iyo toban qof ah wararka ayaa intaas ku daraya in kooxaha weerarka geystay oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin jabhadda oromada ee o l a ay la wareegeen saldhigga booliska deegaanka kadibna waxaa gurmad soo sameeyey ciidamada milatariga etoobiya sida laga soo xigtay saraakiil boolis ah kooxaha hubeysan ee weerarkan khasaaraha badan dhaliyey geystay ayaa la xaqiijiyey inay dabqaba siiyeen dhowr guri oo ku yaal mandiqada sijiina khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay weerarkan ayaana loo qiyaasay ilaa lix boqol oo malyan oo ah lacagta birta etoobiya mahadsanid marwaan mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in bulshada soomaaliyeed ay kalsooni buuxda ku qabaan adeegyada kala duwan ee ka jira wilaayaadka islaamiga kuna ganacsan yihiin garsoorka mujaahidiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo mar kale walaalkeen abu xasaan murtad cabdiraxmaan caynte oo ka mida mas-uuliyiinta kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray kalsoonida bulshada soomaaliyeed ay ku qabaan adeegyada ay bixiyaan maamulada wilaayaadka islaamiga ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab murtadkan ayaa tusaale u soo qaatay adeegyada garsoorka ee shacabka soomaaliyeed ay ka helaan maxkamadaha shareecada islaamka oo uu qiray inay fuliyaan xukunno ku dhisan cadaalad bulshada ayuu sheegay inay kalsooni ku qabaan xukunnadaas islamarkaana ay yihiin kuwo hergela dhanka kale ayuu barbardhig ku sameeyey maxkamadaha dawaaqiidda ee ridada oo uu sheegay inaysan kalsooni ku qabin bulshada soomaaliyeed islamarkaana aysan fulin awaamirta ka soo baxdo shabaabku sayladda suuqooda badeecada ugu weyn oo taalla waa maxkamado aa loo tagaa sababaha loogu taga waxay ahayd maxkamaddooda markaad tagtid horta go-aanka waxaa lagu gaarhaya muddo aada u yar ko go-aankii meeshaas ka soo baxana waa la fulinayaa fulintiisa aaday u sahlan tahay midda saddexaadna waxaa waaye dadka maxkamadahaas taga waxay aaminsan yihiin inta badan go-aankaas soo baxay inuu yahay mid cadaalad ku salaysan marka taas loo barbar dhigo nidaamka cadaaladda ee dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada marka loo barbar dhigo horta waxaa laga yaabaa in go-aan laga gaaro case mucayana inay qaadato sanad ama laba sano racfaan racfaan gobolka ilaa maxkamadda sare laisla gaaro hadhow haddana amar fulin lasoo saaro amarka fulinta haddana inuu fuli waayo ma aha markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan kooxda ridada soomaaliya uu qiro horumarka ka jira wilaayaadka islaamiga iyo adeegyada ay bixiso xarakada shabaabul mujaahidiin ee ay ka mahadiyeen bulshada soomaaliyeed madax siyaasiyiin saraakiil ciidan iyo xubno kale oo ka tirsan kooxda ridada ayaa dhowr jeer jeediyey hadallo kuwaa la mid ah iyagoona dhanka kale ka deeriyey adeegyada ay bixiyaan maxkamadaha dawaaqiidda ee xeerarka gaalada wax ku xukuma aad buu mahadsan yahay uwa xasaan bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga jubbada hoose hiiraan bakool iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi aanu ku horeyno wilaayada jubbada hoose abuu ayman ayaa warbixin ku saabsan xamlada inoo haya si la mid ah degmooyinka iyo deegaanada kale ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxa uu maamulka wilaayada uu dhowaan sidoo kale xamlada wacyigelinta ah uu gaarsiiya degmada badhaadhe iyo deegaanada la isku yidhaahdo joorre xamladan oo isugu jirtay duruus kulamo wacyigelin ah nadawaad iyo muxaadaraad si guud ay bulshada uga wada faa'iidaysanayeen ayaa waxaa dadweynaha loogu qabtay gudaha degmada badhaadhe iyo deegaanada kale ee kala ah santaara dalaayad wadajir iyo deegaanka yidi kulamada qeybaha bulshada lagu wacyigelinayey muxaadaraadka ama wacdiga iyo waxsheegga ayay si weyn u soo dhoweeyeen dadweynaha waxaana hormuudka bulshada ee inta ugu badan ka faa'iiday ay isugu jiraan ganacsatada waxgaradka iyo odayaasha oo ay sii dheeriyiin xirfadlayaasha qaar ka mid ah waxgaradka deegaanada joorre iyo ganacsadii kulamada wacyigelinta ay la yeelatay wilaayada jubbada hoose ayaa la hadlay andalus waxay ka warbixiyeen awaamiirta iyo nawaahidda ka timid hoggaanka mujaahidiinta ay wilaayada soo gaarsiisay iyagoona inoo sheegay inay u hoggaansamayaan dhammaan awaamirta islaamiga ah kana reebtoomayaan noocyada xumaanta ah ee looga digay xamlada wayna soo gaartay deegaanka joorre degmada badhaadh ee ka bilaabatay santaaray martay idaacaaliay martay dhalaayad dowlooyin badanna waa ku socotaa oo hadda waa u socotaa waxaan leenahay jasaakum allahu kheyr waxaa ka mid ahaa xubnada waxmixeerahay tiirada saaraysay wax allaala wixii shareecadda islaamka aan waafaqsaneyn in laga fogaado haddii aan nahay odayaasha deegaanka ee maqalka degmada badhaadhe aad baan usoo dhaweyna aad baan usoo dhaweyna waana la qaadana waana ku faraxsannahay insha allah bifilah kariim mar kastana in arrimaha laga howlgalo oo la suuliyo aad baan usoo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay kaalintaan leenana waa ka qaadanayna insha allah bifillahi alkariim xamlada muday sida socotay tuulooyin badan baa ay soo martay ee, waxyaabaha ay sharciga islaamka u galeen sida dharka oo kale magacyada ku qoran ee, daawada la ismarinaya oo kale ee, dharka yaryar oo kale oo isku isku dhegan sarwaalada isku dhegan oo kale ee, waxa adiga magacyada ku- waxyaabaha ilaahay bixiyey oo banaaneen in laga ganacsanin oo la keenin degmada waxay ahaayeen muddo la isku qabtay annagana waan qaadanay waana soo dhaweynay maadaama sharciga islaamku ay ku fiicneen oo ilahi subana watacaala uu nahiyey waxyaabahaas nooca u qoran dharkan qoraar kaloo kale in lagu tukun karin oo wax qorabaas ku qoran annagana arrintaa waan soo dhaweyn walaayo inoo keentay waana qaadanay in la fuliyana waan jecelnahay waqtigaad markaa muddadan ay gaartay ay dhamaato aad baan usoo dhaweyneynaa ximlada ku magacaabana maxaan ku dhahay irshaad umma een, oo lagula dagaalayo dhaqanka xun ee islaamka lasoo dhexgeliyey een, dhaqanka islaamkana lagu bedelay een, ximladaasiido kolley de aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay odayaasha een, jooga halkan marka insha allahu arrintaasido waan soo dhaweyneyna gacmo furan baan kusoo dhaweyneyna waana ka qayb qaadanayna abdullahi qadaro mas-uuliyadana waan ka qaadanayna insha allahu abdullahi qadaro weli qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa siyaabo kala duwan uga faa'iidaysanaya xamladan dacwiga ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaana goobihii hore ay uga qabsoontay marka laga soo tago weli ay dacwadan rabbaaniga ay ku sii fidaysaa kumanaan kilomitir oo wilaayada ah iyadoona dacwada iyo baaqa ay jeedinayaan mujaahidiinta ay ku sii dhibcayaan dhagaha dadka muslimiinta ee mas-uuliyaddooda ay hayso wilaayada jubbada hoose kuwaasoo si wada jir oo farxad ay ku jirto u soo dhoweynayay tallaabadan la mahdiyey
mahadsanid abu ayman dhanka wilaayada hiiraan yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya xamlada irshaadil ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaana hoolka xafladaha ee sheekh xasan barsame ka qabsoomay kulan ku aadan xamlada oo u dhexeeya wilaayada macalimiinta iyo waalidiinta degmada boqoqable guddiga wilaayadu u xil saartay xamlada ayaa goobta ka akhriyey qodobo si gaar ah u quseeya waalidiinta iyo macalimiinta toddoba qodob macallimiinta ayay qusaysaa sideedna waalidiinta ayay qusayn doontaa insha allahu tacaala Een, qodobka koowaad wuxuu leeyahay in lagu laazimiyo ardada waaweyn in salaadaha ku tukadaan masaajidka macallimiintuna si gaar ah ay ku ilaaliyaan salaadaha duhurka iyo casirka qodobka labaad wuxuu leeyahay in lagu ilaaliyo ardada labiska sharciga saddex in ay la socdaan waxbarashada caruurtooda iyo waqti waxbarashada afar in lala ilaaliyo caruurta adawaadka waxbarashada sida kutubada iyo bugaagta waalidiinta iyo macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo kuwa iskuulaadka ee degmada boqa qable ayaa iyaguna dhankooda soo dhoweeyey xamlada iyagoona ballan qaaday inay hirgelinayaan qodobada sida gaarka u quseeya kulan wadatashi diimeedda xamlada lagu dhawaaqay na soo gaartay annaka waa waalidiinta gobolka hiiraan guddigii ah gaar ahaan degmada buqa qabla waalidiintii dugsiyada qur-aanka waa soo dhowaynaynaa waxa nala farayaan qaadannay waa dhaqan gelinaynaa waa ku faraxsannahay dhankaayna biyaha laga soo gali mahaa si wada jir ahaana shaqada uwada qabanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala allah noo fududeeya maanta halkan waxaa ka dhacay kulan aad u iyo aad u ballaaran waxaa lala kulmay ee, macallimiinta degmada boqaqable waalidiintooda iyo dadka guddiyadahay gaar ahaan aniga waxaan ka tirsanaa qasmiga macallimiinta waxaana lagu yeeray waxay ahayd ee, xamlada ee xarakta shabaal mujaahidiin ee ku dhawaaqday ahayd irshaad ulumma ilaa sabiil rashaad taasoo ka qabsoomaysay manaadiq wilaayada hiiraan islaamiya shacaarkeeduna oo ahaa kullukum raacin waa kullukum mas-uulin can raaciyati xamladaas ayaana soo gaartay si faahfaahsan marka galabtay saasa u joognaa arrimo badan ayaa laga hadlay ee, waxaa ka mid ahay ee, qodobo si gaara u quseeyey macallimiinta qodobadaas oo ahay todoba qodob iyo sideed qodob oo kaleeto ayagana quseeyey waalidiinta marka si jumlata wa tafsiilan waa u wada qaadeen dhammaantood waxayna ahaayeen qodobo ee, aad iyo aad u muhiima insha allahu tacaala haddii oo sida ay taala u dhaqangeliyeen aan rajaynayn inaan faa'iido badan laga gaaro insha allahu tacaala meeshan waxaa qabsoomay galabtan kulan u dhexeeyey ee macallimiinta iyo waalidiinta iyo guddiyada dugsiyaasha u dhexeeyey ayaa ka qabsoomay oo ahayd looga aransanayay xamladii ka soo baxday xarakad shawar mujaahidiin oo ahayd xamlatu irshaadi alumma ilaa sabiili rashaad oo fii manaadiqi wilaayati hiiraan ay ka qabsoomayso shacaarkeedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi qodobadaas oo ay noo keentay xarakad shawar mujaahidiin amiirkeenna abu cubeyd allah xifdiya oo wilaayatu hiiraan ay noo keentay marka insha allahu tacaala waanu ku dadaalaynaa qodobadaas si ay u dhaqan galaan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa samaysay lajno ka kooban culimmada noqobada iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada oo loogu talagalay inay jawlo kusoo maraan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan xamlada dacwiga ahna ay gaarsiiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan aanu eegno markana dhanka wilaayada bakool cabdulqani maxamed ayaa ka waramaya kulamada qaybta ka ah xamlada hirshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga socday magaalada buurdhuxunle kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee dadweynaha warbixintan waxaan kusoo qaadan doonaa kulamo lala yeeshay waalidiinta iyo haweenka wax ka barta madaarista kuwaas oo lagu dul akhriyey muxaadaraad iyo sidoo kale qodobadii ka soo baxay hoggaanka mujaahidiinta gabagabada kulamada qaar ka mid ah waalidiinta ayaa ka warramay waxyaabaha la faray iyagoona sheegay inay dhaqangelin doonaan bulshadii reer buudhuhunla ama wilaayadii bokool dhammaan ama martaa kubati islaamka wilaaya islaamka abu eydinka wiinyaha kubati un og aadanay lalin akri ilaahasaak maasan kolaysaan umalayaw mayl arey hereeba hariir majiifas maalin kasta ma helaw yaa mugun muhaadarada un helnen afar bir oo afar bilood ku keer badan abeeyinga laha walayna noo reebi sidii oon ku herni walayna na faray qaadale sidii oo ka qaadaan haddii ilaahay ogolaada lankii dhammar baan lahayna ama lankii maaba mayl araa arrinta dareertoba geeki doontiya insaaran aynama intii bidoonti saaranaayt il intii aafimaad iyo bafay lahaay afartan meelood beri dhegansideen diintana nin akhriyaa eedaan dhegansideen waana qaadanay waliba fareeya bulshada reer buurluhula si waalidiinta dhubadku ku warqabneen ini dugsiga jar ku warqabneen ini meel susluubin jar ku warqabneen saahiibshay fiirinen waa kuwan qaybaha dumarka muslimaadka ah oo dhankooda faahfaahinaya waxyaabihii la faray mahadnaq baadaje xamlada mayba ku faa'iidaysanay waxyaabo badan mayba ku hadalaasay hamlada tumagay dhowr qodob yananin sheegi mawaadiic kala duwanananin sheegi mawaadiicdaas mayba kumad haytay asalaatu salaada fadligeeda leta iyo eta rugnu saani min arkaan alislaam bacda shahaadateyn mayba kalena nin sheegay oo mawaadiicda xamlada lahka iclaami kumad haytay ammaanada mas-uuliyadda oo la dareema lankastan tusa mas-uulay baraameyta mayba mas-uulku eta gurije iyo owlaadiya mas-uulku eta mayba kale kumadhayay mawaadiicda tarbiyatul owlaada kumadhayti owlaadi oo la tarbiyay diinka islaamka laka tarbiyay ya kumadhayti awaamirtii oo meelasay mayb walna waynii fari walna waynoo reebi badbaadadayn adduun iyo badbaadadayn aakhiri ka jarta maylana samicnaa waadacnaa walena kulamada wacyigelinta waxaa qaybtooda ka qaadanayay odayaasha dhaqanka wilaayada waa kan ugaas buraale maxamed heybi oo ka mid ah nuqabada wilaayada isagoona sheegay in wixii lasoo gaarsiiyey ay sidooda ku qaateen xabladaas iyada ah waa laga faa'iidaystay waxaana ay gaadhay qof kasta rag iyo dumar nin yar iyo nin weyn qof kasta oo ku nool buurdhuxun leh way gaadhay amiirka bariga afrika waxaan u sheegayaa sidii aad u soo dirtay xamladaas ay ku timid walaayada islaamka ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan inuu noo soo gaarsiiyey isagii iyo makaatibtiisii kala duwaneyd gaar ahaan maktabkii dacwada ilaahay baan ku mahadinaynaa ilaahigii dowladda islaamka ku qalqaaliyey addoommo waaye iyo waxba ma awoodaan allihii awooddaas ku qalqaaliyey soo gudbiyey muslimiintan in ay ka faa'iidaystaan allihii ugu talagalay waana karsiiyey awooddaasna lahayaan ku mahadinaynaa wixiina la faray iyo wixiina laga reemay waan qaadannay waan maqalnay waan dhegaysanay waana fahnay waana qaadanay inshaa allah maalmahaas oo aadan waxaan idin soo gudbin doonaa kulamo ka dhacay deegaanada kale ee wilaayada mahadsanid cabdulqani ugu dambeyntiina cismaan axmed dhubu ayaa inoo haya warbixin ku saabsan xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayada jubbada dhexe iyadoo ay heer gabagaba kusoo dhowaatay xamladii ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo magaceedu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxa ay deegaanada weli ka socota ka mid ah deegaanada jiinka webiga ah ee u dhexeeya degmooyinka jilib iyo bu-ale gaar ahaan kuwa hoostaga degmada jilib deegaano fara badan oo gaaraya ilaa iyo konton deegaan ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada jilib oo ay wehelinayaan mas-uuliyiinta wilaayada oo qeyb ka ah xamlada iyo culimaauddiin waxa ay maalmahan gaarayeen deegaano kala duwan qaar ka mid a deegaanadaasi waxaa lagula kulmayey odayaasha dhaqanka maamulada tuulooyinka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyey xamlada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus iyagoona xusay inay dhaqangelin doonaan waxyaabaha ay ku saabsan tahay xamlada insha allah wali munkar eh inuun markan reebno wali macruuf ehna inuun dadka farna duurad intaasaan ka qaadanay lama duurad may ka qaadanay ini salaada masaajidka markan una ka amirno oo jamee una ku tukano dadka sameo dadka salaada una farno ayaalka yaryar ini la tarbiyo oo may laka tarbiya salaada marka duurad may baa ka qaadanay waxyaabo badan beryahan dhan baa ku socotay jubbada tiduuridaas unana maanta alxamdulilah ilaahna soo deersiyey may baa ka qaadanay assamcu wadaa'a in marka lis adhiico in dacwada deerso deersido munkarka in la reebo may baa marka ka faraxsanna wilaayada may baan baahana dooru saa oo kale eh maanta insha allahu tacaala aad iyo aad baa qalbigayna an faraxsanye haddii una munkarka waxyaabaha xumada iska reebno ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ayaa la siiye owlaadda ilaahay niin badbaadiye ikhwaani marka may ka mid ee samciga awaamirba ikhwaanina na fari awaamirtan insha allahu tacaala ini una qaadano ini una gudano wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ah halkii ugu horreysay ee laga bilaabay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee hadda ka socota qeybo badan oo ka mid ah wilaayaadka dalka ayaa hadda waxay u muuqataa mid gabagaba ah iyadoona degmooyinka wilaayadu ay ka bilowdeen wejiga labaad ee xamlada taasoo ah nadwooyin lagu qabanayo masaajidda waaweyn ee degmooyinka wilaayada aad buu umahadsanyay dhuubow warbixintaasna waxay u dambeysay warkeenidda hornimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu